إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka iyo sabti ahaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waxaa saakay degan xaaladda deegaanada daynuunay iyo goofgaduud buureya duleedka magaalada baydhabo halkaasi oo dhowaan ay la wareegeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxaa la baahiyey sawirada meydad tiro badan oo ahaa askarta maamulka koonfur galbeed kuwaasi oo lagu laayay deegaanka daynuunay ee duleedka magaalada baydhabo gudoomiyaha degmada balcad ee shabeellaha dhexe ayaa lagu weeraray xili uu ku sugnaa magaalada muqdisho haweeney ayaa dhismo dheer uu ku yaala magaalada muqdisho iska soo tuurtay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday shisheeyaa haysta kulbiyow iyo kuwa haysta jannaale ee shabeellaha hoose weerar qaraxah ayaa lagu weeraray mas-uul ka tirsan maamulka degmada dayniile ee dowladda federaalka gole ay ku midaysan yihiin murashaxiinta doonayay xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed ayaa muqdisho looga dhawaaqay iyagoona shaaciyo culayse uga imaanaya ninka maamulkaasi madaxda ka ah cabdicasiis lafta gareen hogaamiyaha dalka burkina faso ayaa sheegay inuu ka badbaaday afgembi dhici soobay
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa sagaalka bisha jamaadul uula sannadda kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada waxaa saakay degan xaaladda deegaanada daynuuna iyo goofgaduud buuray ee duleedka magaalada baydhabo halkaasi oo dhowaan ay la wareegeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona dhanka kale la baahiyey sawirada meeda tiro badan oo ahaa askarta maamulka koonfur galbeed kuwaasi oo lagu laayay deegaanka daynuuna ee duleedka magaalada baydhabo maxamed cali aadan ayaa wararkaas faahfaahinaya aad baad u mahadsan tahay xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiyey sawiro ku aadan dagaal maalin ka hor ka dhacay deegaanka daynuunay oo dhaca duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dagaalkaas oo ahaa mid culus ayaa waxaa lagu qaaday fariisan ay askarta maamulka koonfur galbeed ku lahaayeen deegaanka daynuunay waxaana ka dhashay khasaare baaxad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaasoo soo gaaray askartii koonfur galbeed ee ku sugnayd deegaanka weerarkaas ayaa inta la xaqiijiyey waxaa lagu dilay shan iyo labaatan askari oo ka ciidanka koonfur galbeed halka lagu dhaawacay soddon iyo saddex kale sawiradii shalay ayaa waxa ay soo bandhigeen meydadka qaar ka mida ciidankii koonfur galbeed looga laayay dagaalkii cuslaa ee ka dhacay deegaanka daynuunay ee dhaca duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sawirada ayaa muujinaya meydad badan oo ka tirsan ciidankii koonfur galbeed looga laayay dagaalka waxaana dadka loogu soo bandhigay goob fagaaro ah inta badan ciidankan waxa ay rasaasta ka haleeshay madaxa iyo qaybaha sare ee jidhka qaarkood ayayna maskaxdu soo daadatay sidaba lagu arki karo sawirada uu baahiyey maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale sawirada waxaa lagu arkayaa askari nool oo ka tirsan ciidanka koonfur galbeed kaasoo lugta ka dhaawacan islamarkaana dhex fadhiya meydadka saaxiibadiis oo ay laayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ninkan ayaa waxaa wejigiisa laga dheehanayaa qalqal iyo duruuf aad u xoogan maadaama ay hortiisa yaallaan saaxiibadiis oo wada meyd ah dadka deegaanka daynuunay ayaa u soo daawasho tagay meydadka ciidanka koonfur galbeed ee lagu xasuuqay dagaalkii cuslaa ee maalin ka hor ka dhacay halkaas sidoo kale waxaa degan xaalada deegaanka daynuunay oo maalintii saddexaad ay si buuxda u maamulayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarkii daynuunay kadib askarta koonfur galbeed ayaa waxaa soo wajahay qalqal xoogan taasoo keentay inay isaga cararaan deegaano kale oo dhacduleedka magaalada baydhabo deegaanka goofguduud buurey ayay shalay ka carareen ciidamada maamulka koonfur galbeed waxaana durbadiiba halkaasi la wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya goofguduud buurey ayaa waxay iyagana ku waramayaan in maalintii labaad oo xiriir ah ay halkaasi ku sugan yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana degan xaalada deegaanka iyadoona bulshadu ay soo dhoweeyeen maamulka islaamiga ah weerarkii maalin ka hor ka dhacay deegaanka daynuunay ayaa ka mid noqonaya weeraradii ugu cuslaa ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadaan askarta maamulka koonfur galbeed ee fadhiisimaha ku leh deegaanada dhacaduleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay guddoomiyaha degmada balcad ugu magacaaban maamulka hirshabeelle ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa weerar lagu qaaday xilli uu ku sugnaa magaalada muqdisho warkaasi war kale oo ku saabsan kenyaatiga haysta deegaanka kulbiyow iyo ugandhes ka haysta magaalada jannaale oo la weeraray waxaa ka waramaya haashim ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey gobollada banaadir shabeellada hoose iyo jubbada hoose haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday guri oo ku sugnaa guddoomiye laameed ka tirsanaa maamulka degmada dayneyle ugu magacaaban dowladda federaalka ninkan qaraxa lala beegsaday ayaa magaciisa lagu sheegay elkabariis waxaana ay wararku sheegayaan inuu dhaawac soo gaaray halka dhismihii uu ku jirana uu burburay gurigan qaraxa lala beegsaday ayaa sidoo kale waxaa ku dheganaa guri kale oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana gurigaas isna soo gaaray burbur xooggan askar kale oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa gurmad u soo sameeyey askartii la qarxiyey balse iyagina waxaa qabsaday qarax kale ciidamadan oo gaari kusoo gurmaday ayaa lagu qarxiyey gaarigii ay wataan waxaana dhaawac soo gaarayay ugu yaraan saddex askari oo laba ka mid a ay wararku sheegayaan inay dhaawacoodu garaab yihiin saddexda askari ee dhaawaca ah ayaa magacyadooda lagu sheegay cabdikariim salmaan iyo ibraahim gaarigiina burbur ayaa soo gaaray isla banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday gaari uu la socday qaasim cali nuur furdug oo ah guddoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ninkan ayaa gaariga uu la socday qarax lala beegsaday xilli uu marayay agagaarka isgoyska soos degmada hiliwaa ee magaalada muqdisho waxaana ay wararku sheegayaan inuu qaraxa ka badbaaday laakiin qaar ka mida ilaaladiisa ay ku waxyeeloobeen furdug ayaa lagu eedeeyey in asaga iyo ciidankiisuba ay dhibaato ba-an ku hayaan bulshada ku dhaqan degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe kuwaas oo dilal joogto ah iyo dhacba ka geysta mar waliba dhowaan ayay ahayd markii askarta furdug ay dileen nin darawal ahaa kaas oo loo dilay inuu bixi waayey toban kun oo shilin soomaali ah sida ay wararku sheegayaan dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay kaga sugnaayeen degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose jubbooyinkana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala weerar ku qaadeen xero ciidamada kenya ay ku sugnaayeen ciidamadan kenyaatiga ah ee xala weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose haweeney ayaa biyaano saddex dabaq ah oo ku yaala magaalada muqdisho iska soo tuurtay waxaa ka waramaya maxamed amiin
waa dhacdooyin aan la mahadinin ee muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo badanayay magaalooyinka ay ka mid tahay muqdisho maalintii shalay oo jumco ahayd dhismo dabaq ah oo ka kooban saddex biyaano islamarkaana ku yaala degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho ayaa waxaa iska soo tuurtay gabarh dhallinyaro ah dad badan oo ka agdhowaa fooqa ay fuushay gabadha ayaa wakhti badan isku dayey inay ku qanciyaan inaysan isa soo tuurin wixii dhib ah ee haystana ay la xalin doonaan balse waa ay isi sii daysay kadib markii koox dad ah ay dabaqii ugu fuuleen si ay hoos ugu soo dejiyaan muuqaal kooban oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa lagu arkayaa xilligii ay isi sii deynaysay gabadha iyo tiro dad ah oo dabaqa hoostiisa la taagan daran si ay ugu celiyaan balse waa ay u suurageli weysay in ay darantii ku celiyaan oo waa ay ka dhex baxday dhulka ayayna si toos ah ugu dhacday inkastoo aysan helin wixii ay doonaysay oo ahaa in ay isdisho haddana waxaa la sheegayaa in ay jabeen qaar ka mid a xubnaha ugu muhiimsan ee jirkeeda iyadoona loola cararay goob caafimaad goob joogayaal ka agdhowaa dhismaha ay gabadha iska soo tuurtay ayaa ka warramaya wixii ay la kowsadeen gabadhiida oo isdhahday micnaa waa issoo tuura waa issoo tuura waa issoo tuura a a gabadhi way qeylinaysa way qeylinaysa marka waa lala yaaba aad iyo aadaa lala yaaba gabadhii marka kadib waxaa loola soo orday daran aa lala soo orday xashaan daran ma anficiisa la dhahay micnaa daran kale hala keeno labadii daran laisdul saaray laba qofood aa wiil gudihii u gashay markay gashay gabadhii labadii gabadh markaa waxaa ay rabeen inay sartii ka soo dejiyaan soo wada qabtaan sartii markaa la koray kadib oo gudihii lagu maqan yahay gabadhii waa isoo tuurtay nacdhinacay u dhacday kule darinta daa way foko darinta daa aad iyo aad micnaa meel fog ay aheeday meel dhow wadaa ma ehnin biyaan saddexaad ay aheeday haa biyaan saddexaad ay aheeday gabadhii haddana waa kanaa darintii hadda micnaa darintii dhinacay u dhacday darinta waanay foko darintii hadda
maxaa ka arkay meeshaan gabar iyadoo oo qeylinayso oo dhehayso ha ii soo dhawaanina ha iisoo dhawaanina oodeed iyo aabeed iyo tutuwaayeen isla markii anay ayaa meeshii gabartii ayaa bid abtigeeda amood kasoo degtay dhahay fartuuna fartuuna joogga isoo ridin guri oo dariskooda oo ku dhow baa dareen kasoo qaadnay darentii ayaa gabartii saan uga qabanay gabartii anagoo filaysano ayay kusoo dhacday markaysa soo dhacda anigoo darintii saas u ahaan oo murmayno gabartii ayaa dhulku dhacday madax ayaa dhiig ka imaaday iyo gacantii aasaan ugu jabtay waa qayb ka mid ah xumaanta laga dhaxlay daawashada aflaamta gaalada iyo musalsalaadkooda beenta ku dhisan ee lagu marin hawaawiye dhalin badan muqdisho ayaana waxa ay la ciirciiraysaa shirkadaha tarjuma aflaamta gaalada kuwaasi oo suntooda ay gaartay guri kasta marka laga yimaado qodobkaas oo kaalin weyn ka qaatay kiisaska isdilka soomaalida ku soo badanaya dalka waxaa kaloo jira in badan oo ka mid ah wacyiga diineed ee dhalinta muqdisho oo aada u yar gole ay ku midaysan yihiin murashaxiinta doonaya xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed ayaa muqdisho looga dhawaaqay iyagoo shaaciyo culayse uga imaanaya ninka maamulkaasi madaxda ka ah cabdicasiis lafta garen cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya murashaxiin fara badan oo ku sugan magaalada muqdisho islamarkaasina mid weliba uu doonayo inuu madaxweyne ka noqdo maamulka koonfur galbeed ayaa shalay waxa ay ku dhawaaqeen gole ay ku midaysan yihiin si ay awoodooda isugu geeyaan inay meesha ka saaraan madaxweynaha kursiga kumentidaya ee maamulkaas cabdicasiis lafta gareen war-saxaafadeed kulanka laga soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay in wakhtiga madaxweynaha maamulka koonfur galbeed wax yar uun ay ka harsan yihiin islamarkaasina baarlamaanka maamulkaas uusan shaqaynaynin taa macnaheeduna waxaa weeye in lafta garen uu doonayo in kursiga uu isaga sii fadhiyo muddaxileedka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka harsan muddo ka yar labaatan maalmood mana muuqato wax haba yaraatee qabanqaabo doorasho ah waxaa nasiib daro ah in uu xidhan yahay baarlamaankii koonfur galbeed muddo sagaal bilood ah oo aan qaban wax shaqo ah sidoo kalena uusan lahayn guddoomiye kaasoo ahaa aas-aaskii dowladnimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed oo ka mid ah murashaxiintan ayaa waxa uu sheegay in aanay tegi karin magaalada baydhabo asigoo hoosta ka xariiqay in jidkuna uu xiran yahay xarakada shabaabul mujaahidiin garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabana uu xiran yahay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta garen haddee awalba jidito hirinaayeen shabaaba hirida muddo badan ba hirinaayeen aerobortkana aan isinsiyating moishiyan aerobortkana oo hirayay isin haddii sii furanyay aan masheego koran laakiin aerobortkana oo hirayay jidkana oo hirayay aerobortkana oo hirayay marka dadki si tay amale horta koley dhiba haysada laakiin dadki in furanti walkalo runtii fail hayti madalla musharaxiinta in laka suubi baydhow la seedo baydhow lakuka hadalo baydhow laka abaabul hayti laakiin weliba dhiday duruufo sheenti duruufo niisheenti inuununa hamarka shirin ununa hamarku hamarna wadoonkaanu deegaankanu laakiin meelo linjeedo oo wal lakasuubi la fado ama dadka inionay wal doorhadan la fado ama dadka in dad taageera la fado baydhoo jaran badidio murashaxiintu waxa ay sheegayaan in maamulada kale mucaaradkooda iyo muxaafadkoodu ay meel wada joogaan laakiinse ayaga dhibaatada haystaa ay tahay in aanay tegi karin magaalada baydhabo haweeney horey xildhibaan uga soo ahayd maamulka koonfur galbeed iminkana murashax madaxweyne ah ayaa sheegaysa in cadowgooda koowaad ee ay la dagaalamayaan uu yahay cabdicasiis lafta gareen walibaba dowladda federaalka aan sheegane una shabaab inuuna la dagaalamo horta maaba nin waajibto abdicasiisa la dagaalamaano abdicasiisa lambar one ning ah lambar two ning ah lambar three ning ah madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa qayb ka ahaa dadkii ka shaqeeyey in cabdicasiis lafta garen uu madaxweyne ka noqdo maamulka koonfur galbeed murashaxiintan waxay doonayaan inay qaadaan tilaab kasta oo ay ninka kursiga ku dhegan kaga qaadi karaan ayaga midkoodna u suuro geli karta in uu ku fariisto
warkan dhegeystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan hogaamiyaha dalka burkina faso ayaa sheegay inuu ka badbaaday isku day afgembi oo dhicisoobay hogaamiyaha ku meel gaarka ah ee dalka burkina faso kabtan ibraahim ayaa wuxuu ku dhawaaqay inuu ahaa maalmihii lasoo dhaafay bartilmaameed iyadoona kooxa ka tirsan milatariga waddankaas ay doonayeen inay afgembi ku sameeyaan wuxuu sheegay inuu garanayo cidda ka dambeysay afgembiga dhicisoobay laakiin aanu doonaynin inuu xiro iyadoona uu sheegay in arrintaas uu ku dhammayn doono waanwaan iyo wadahadal kabtan ibraahim ayaa soddonkii sebteembar ee sanadkan wuxuu isaga waddankaas kula wareegay afgembi wuxuuna kala wareegay madaxweynihii isaga ka horeeyey kaasoo isagana waddanka kula wareegay afgembi warkii subaxnimo dhegeystayaal saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa